intaa markii aan ka gudno waxaa sugaanta idinku soo horraysiin gabayga magaciisa la yidhaahdo sadaanaafir gabayga sadaanaafir wuxuu quseeyaa dunida caalamka oo dhan gaar ahaan dadka muslimiinta ah dadka aan muslimiinta ahayn ma jeclaysto oo ceebihiisa ayuu ka warbixiyaa ruuxa aan muslimka khaaska a ahayn muslim khaasa qofkii runa waa u dhow bacdamaada gabaygaa aan bilaabahayo waxaan jeclahay gabayadayda waan kala jeclahay oo gabaygaa saraanaafir la yidhaahdo si gaar ah dadka muslimiintu rag iyo dumarba inay u dhegaystaan haatanna waxa aan bilaabaayo waa saraanaafir iyo dhegaysi wacan indhaweyd sifaaraha mugsida amase suugaanta safar iyo waxaan kaga maqnaa socota maandhowga mar haddaan siqiirnimo ka tegay sagina aan dhaafay ama uu caqligu saafi yahay ona siloonaan hadba waxa adduunyada socdiya sadarka ii muuqda sidii aa sagaal qabay intaan saafka ka higoodo sanduuqaan hortay cidiba furin malab sarka u yaalla dadkan iga sugaayow balaan idinku sooriyeeyo naagahan sarwaalada xidha ee suuqa wada roori iyaga oo sagaal jira hablaha naasku wada seexday ee igabsiday tahay guryaha lagu saraaxayo inta subaxa dumarkaa socda ee gaariyada saaran ee saxanka iibka ah wata ee sayradaha geeya ee sunuubta lacagee ka guran sarintii loo jeexay sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa joogshay summadaha sadaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo watana tala inay seegto sannad hore islaamihii la furee laga salaamaystay ee laga sagootiyey guryaha subax dadkoo dawri saddexdii dalaaqoo kuwaa gacanta loo saaray een culina soo celin intii sadarra loo eegay sidii hore in loo qabo sharcigu suuro gelin waaye siduu doonayeelkaa haweensaa ku wada haysta sababahan la yaab kale wakhtiga siduu ahaa jooshay summadaha sadaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaalimaa loo wadana tala inay seegtay sodo haba sagaal dhala ninkay aragta saaxiib ah oo suuldhabaaliya iljadi ugu salaamaysa oo hadal sarbeed iyo kelmado sira ku haasaawi oo lagu salliday wiilashaa maraya suuqooda dabadeed salaad hore ka dhihin xalay ninkii seexday sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa dooshay summadaha sadaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay saantiya nimaan baras ka gelin suunnida agteeda sabool nimaan ahayn oon anfaca lagu saliibayn intuu socoto dheer galay nimaan saaba lagu waayay oo sawjaduu qabay la yidhi meher kalaa saaran sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa dooshay summadaha sadaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegto xoolaha sekada kii lahaa laga tagtaagaayo ee saboolka caydha ah la yidhiyaan wax laga siimin ee aan sokeeyiyo xigaal cidi ka sooriyeynin sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay summadaha sadaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay sokeeyaha dagaalladu dhex mari ee iswada seegan safrayowgan maalkii ay siteen saaka laga qaatay socotada la sii sugahayo ee sulinka loo jiifo saska ubadka qaaday ee ilaah sida ku eegaayo sannad gudihii geerida ka badan siiga iyo cawska sulinkaad martaba mayd waxaa sabab la'aan yaallay sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa dooshay summadaha sadaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay sanad waliba kii hore wuxuu uga siloonaaday waxaa sabanxumaagiya ka dhigay sana abaaraadka seeraha dhulkaan moogi jiray saxar waxa u diiday sonkor iyo sarreen iyo waxaa subagba loo waayay sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa joogtay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay sirka inay garoofaha noqdaan waxay la suurowday salaaf waxaa ka dhigay goolashii sarad ku weynaatay sumad wuxuu la weyn yahay laxdana saawidka u mooday iyo waxay saroon uga hadheen oo safka u keenay sodog iyo sagaarada waxaa sinay awoodooda sax ninkii lahaa waxaa ka dhigay odasabool cayd ah sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa la warrama tala inay sheegtay sumcad iyo xarraga way dhinteen mana sugaysaan safar tagay sidiisa oo kaley socoto aadeen ummadaha sagootiyey intay sahay u qaateen markaasaa waxaa lagu socdaa sugankii ceebeed suuradaha qur-aan waxaad ku dhigeen sayniska u dhaafay safiiniya bukhaariya waxaa simaya duugaaja sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay dadka wada siyaasiga noqdee suxufiyiin moodo ee saa'iliintiiyo u badan seexla wadagoodka dadka labadii saaxiib noqdaa sidu heshiinayso sitimaan addoommadan colka ah saacadna heshiiya dadka nabadii saaka ay xidheen saa dambe ilooda ee ruuxba ruux kale u sida suniya waadayda sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay ummadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay culimada safiinaha gashiya suuradaha diinta inta subaxa nimankaa wacdigu siduu ahaa sheegi labadii sabcaashaba mid waa saa'il iyo tuuga sixiroorayaal kama marniya sinada qaarkooda soddonkii wadaa toban qof baan sina ku fiicnayn salaadaba waxaan laga aqbalay ragay siyaartaan eh waxaa suufiyaa lagu mateli siriya beenlow eh sanahaabo iyo khaa'inima miday ka suurowdo sanajoogga kaadida midaan weligii sheegayn oo gala safkaa hore ka badan siiga iyo cawse intaasoo kabcada seexataa sidii ilaahay eh sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay sakadiid salaadaha dukada bilaha qaabsoome soddon laayo saacada xajiya suniya boogdaaci saddex midab la sugay fii wardiya suura xulimaale salli qaade suurada akhriya sabab u hoostaale sagi dhece safiinaha dhexgalasina u qaanshayste subabcuna siyaarada eryada siriya beenaale intaasoo kabcada seexataa siduu ilaahay eh sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay suldaaniyo nin raga waa horaha iilka loo sarayay sacab alinkumaal baa qabsaday suxufiyiintii in ahaama saabshahan haddeer sawdka lagu raaco ninka maalka lagu saaciiday ee seeta gorayaysan sina kuma habboonaha la yidhi ugu sarreen uunka sababahan la yaab kale wakhtiga siduu ahaa jooshay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay ilmo sagiyaa oo jiray siddeed oo aan sagaal gaadhin sakatariba ruuxaan ka bixin socodna meel aadin suuradaha qur'aankiiyo nimaan sadarra loo yeedhin hoosayn caddaagiya qabsaday suxubku weynaaday sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay sumadaha jabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegtay sinta aakaha lagu wata ee dunida saameeyey sawaariikhdan waagii baryaba qola samaynayso saldhigyada la weeradii guryaha saamka lagu tooga sababahan la yaab kale waktigan siduu ahaa joosho sumadaha sabaan aafirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay sidii xidhiid ahaan jiray ka tageen seediyaaladiina sodohdiiya ma dhaafsana ninkay yaradka siiyaan eh dadka kale salaan kama mudno oo ma laha saaxiib eh sababahan la yaab kale waktigan siduu ahaa jooshay sumadaha saraan aafirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay waxaa waalidkii lagu sallhiday sabiyadoodii seef iyo gub loogama funiyo saw xuniyo qool eh sakaraad hadduu yahay barbaasinu jalleecayn eh duca lagama sugo aabbihii saaxiga ahaaye sinta hooyadii nagu wadaa lagu safaadaaye waxaa sayn caddaa looga tegay suuran ciyiidiyoone iyagooo santay meel cidla ah siduu ilaahay eh sababahan la yaab kale waktigan siduu ahaa joosho sumadaha sabaan aafirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay sayruuqan loo ganay hawada sare intuu aaday santad laysan gaaradu wadiya siimankiiyo taarka sawirrada la daawada haddana jooga sara yeeso ninka soo socda ee kuu dhow ee sawdka lala gaadhi sambabada la doorsho ee mid kale lagu samaynayo sababahan la yaab kale waktiga siduu ahaa doosho sumadaha sabaan aafirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay soolk iyo sanaag iyo togdheer sayda iyo awda suuqyada hargeysiya berbere saad u maqasheenba sucuudiga sanciya qaahiriya taniya suudaanba inta siiralaanjiya hingile iyo sawaaxiili sinjiyado madow iyo caddaan qaarbayo haysuuro sanad waxaa rumeeyiya wixii sugaya tawxiidka intaasuu bixii waagii baryaa laba saf weeyaane sariiraha dushoodiya la diisaniya toob dheere saraakiil ciraaqihii ma tacsin uma dhaafaane ingiriis waxaa lagu salliday qorigii saadaane kuwii saraca wada beeran jiray iyo wax soo saarka siyaasadaha naataa furfuray midowgii soo feede qoysoodhe iyo taangigii suuqa ku ekaaye sunna mu-afid ah laga dhigtiya faral sidiisii eh seediyo afkow laga tegiyo xiliya saaxiib eh saqiir iyo ninkii taayar iyo sadigii caydhowye xaamila sidkeed kuma dhashiya bilo sagaalaad eh sida geel salaafay ilmaha badi u siideen sababahan la yaab kale wakhtiga siduu ahaa joosho sumadaha sabaan aakhirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay seegtay sabda dhexe bayuurada socdiya sahan waxaa rooli marra waxaan sawaariy qarkiya sawjar qoya haysta badda waxaa maraakiib la simay ee hubsidayaala sallimada cuskade gaaladii sababtan awgeeda sababahan la yaab kale wakhtigan siduu ahaa jooshay sumadaha sabaan aafirkaasaa ahaan jiray soomaali maa loo warrama tala inay sheegto afartaas sidaan rabay muftida iyo sax ma u sheegay sumad iyo astaan lagu gartiya sawrac ma u yeelay meelaan abwaanadu sawirin mawla tegay seefta balse gabaygu waa ila socdaa weli sidiisii eh in salaada waa beri tukaday oo sunnaha raacshi iyo kuu salleellaba la yahay subixii aadaankii ninba wuxuu sameeyaba qabriga maalinta uu seexdo malaa'iga su'aalaha qoro oo sugaya loo sheegi allahayow cadaab nooga sahal oo na wada seeji sabda dhexe nin guuray oo haweensina u raabceey iyo kii salaadaha dartood sir uga weydaarta ninba wuxuu sameeyaba qabriga maalinta uu seexdo malaa'iga su'aalaha qoro oo sugaya loo sheegi allahayow cadaab nooga sahal oo na wada seeji xashka inuu siyaarsiya ninkii socotadii diida iyo kii sideed jeer gutay saani kala roone ninba wuxuu sameeyaba qabriga maalinta uu seexdo malaa'iga su'aalaha qore oo sugayaa loo sheegiyo allahayow cadaab nooga sahal oo na wada seeji sawkuu yidhaahiya ninkii sadarki beenoodo iyo kii salliga aan gafayn saani kala roon ninba wuxuu sameeyaba qabriga maalinta uu seexdo malaa'iga su'aalaha qore oo sugaya loo sheegiyo allahayow cadaab nooga sahal oo na wada seeji sakadiidka xoolaha ceshada aan cid laba siinin iyo kaan sabeyn lagu rahayn saani kala roon ninba wuxuu sameeyaba qabriga maalinta uu seexdo malaa'iga su'aalaha qore oo sugaya loo sheegiyo allahayow cadaab nooga sahal oo na wada seeji soddon beri ninkii soomanaa ee anfaca seegay iyo sarabta kaa sugahaya ee saxanka loo maydi ninba wuxuu sameeyaba qabriga maalinta uu seexdo malaa'iga su'aalaha qore oo sugaya loo sheegiyo allahayow cadaab nooga sahal oo na wada seeji waayahay intaa waxaa inoogu dhammaaday gabayga magaciisa sabaanaakhir la yidhaahdo gabaygaas sabaanaakhir la yidhaahdo wuxuu dhex yaalaa ummadda reer nebi aadan gaar ahaan muslimiinta waxaanu maraynhayaa wixii dembi adduunka lagu garahayey oo dhan inuu ka sheekeeyey gabaygaas haddana qaar aan raalli ka ahaynun baa la arki doonaa wuxuuna dhex yaalaa muslimiinta sidaa iyo dhegaysi wacan wixii khaladaad ah dib baa laydingu soo celin karaa